faysal dhaafaseen radio cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado baled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareed
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado jaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareed ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane radio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xilis radio cadaado magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelad hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta radio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh cabdirasaaq wadani radio cadaado magaalada kismaayo
cabdikadir cabdiraxiin ibraahim radio cadaado magaalada muqdisho
ismaan aadan cali radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan radio cadaado abguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic radio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaato radio cadaado garowe
sheekh cabdillah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar radio cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkan waa raadiyo calaada waxaad ku soo dhawaataan warka habeen qodobada caawa warka habeen aad ku maqli doontaanna waxaa ugu dooroon shir madaxeedka afrika oo uga qayb galay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya oo maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada abdisabab ee xarunta waddanka etoobiya warar kala duwan oo kasoo baxaya qarax khasaare kala duwan u geystay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada hodan ee gobolka banaadir oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho dadaalo nabadeed oo looga hortagayo inay mar kale halkaasi ka dagaalamaan ciidamada halkaasi ku sugan wasiiro xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo lagu eedeeyey inay ka qayb yihiin amare ka jira magaalada muqdisho maamulka isbitaalka degmada luuq oo ka warbixiyey xaaladda caafimaad ee in ka badan boqol iyo labaatan ruux oo hilib sumaysan ku cunay duleedka degmada luuq ee gobolka gada ee maamulka jubbaland waalidiin soomaaliyeed oo carruurtii ay dhaleen ay ku xihan yihiin dalka iiraan oo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ka codsaday in loo soo daayo carruurtooda intaas waxay ahaayeen qodobada warka habeen aad ku maqli doontaan kuwooda ugu doorka roon balse iminkii ahaata
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo qiyasan adiguna dhegaystow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo isniina tariikhuna ku adkaysan tahay tobanka bisha labaad labada kun iyo labaatanka warkaas oo dhan caawa waxaa la diyaara xasan axmed maxamed mahadsananta habeen wanaagsan iminkay haatana kusoo dhawaada warkii oo dhan shir madaxeedka afrika oo ka qaybgalay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta lagu soo gabagabeyey magaalada absabo ee xarunta waddanka etoobiya sida warkan ay ku fafaahinaysa war-soosaaraha caawa saabir xasan maxamed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo khudbad ka jeediyey beertadii soddon iyo saddexaad shir madaxeedka midowda afrika ayaa soo bandhigay guulaha ay gaaray dalkeena iyo fursadaha uu u baahan yahay in si wada jir ah looga faa'iidaysto qaarad ahaan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xusay dadaalada dowladda federaalk soomaaliya ay kula dagaalamayso kooxaha kasoo horjeeda dowladda arrinkaas oo horseedaya xalinta dalka iyo soo celinta maqaamka aanu ku lahayn afrika soomaaliya waxa ay noqon kartaa xarun dhaqaale oo xoogan oo door muhiim ah ka qaadanaysa horumarka qaaradda marka la fiiriyo khayraadkeeda goobta istaraatiijiga ah ee ku taalo iyo dadkeeda oo halabuur ganacsi leh madaxweynaha ayaa sheegay in soomaaliya ay kooxaha kasoo horjeeda uga adkaan karto in laga qaado cunuqabataynta hubka si ciidamadeenu ay u helaan hub casri ah oo ay dagaalkan kusoo afjaraan cunuqabataynta hubka ee qaramada midoobay soomaaliya waxa ay xadidaysaa awoodaha aan heli lahayn hubka lagama maarmaanka ah in laga adkaado kooxaha ka soo horjeeda kuwaasoo qaraxyaha guryaha lagu sameeyey la beegsada muwaadiniinta aan waxba galabsan iyo ganacsiyada gaarka loo leeyahay sidoo kale madaxweynaha ayaa yidhi soomaaliya waxaa ka go-an inay si buuxda mas-uuliyadda amnigeeda ugala wareegto amison taasina waxay u baahan tahay ciidan qaran oo si fiican u qalabaysan si looga jawaabo halis kasta oo iman karta ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa dul istaagay muhiimadda midnimada iyo wadajirta dalalka afrika u leedahay xaqiijinta higsiga shucuubta qaaradda ee u ooman horumarka kobaca dhaqaalaha iyo nolol wanaagsan oo ay mudan yihiin warar kala duwan ayaa caawa ka soo baxaya qarax kala duwan oo khasaare u geystay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo dil maantii degmada hodan lagu geystay mas-uul ka tirsan maamulka degmada hodan ee gobolka banaadir sida warkan ay ku faahfaahayso amsacal xuseen warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaare ka dhashay qarax xoogan oo gowraca ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya lagula eegta duleedka magaalada caasimadda ee muqdisho qaraxa oo ahaa midna lala bartilmaameysada gaari cabdibilo ah oo xilli uu maraya deegaanka siinka dheer sida ay noo xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah gaariga la qarxiyey ayaa gebi ahaanba burburay waxaana la sheegay in uu ka yimid dhanka degmada asgooye ee gobolka shabeellada hoose inta la xaqiijiyey waxaa qaraxan ku dhigantay ugu yaraan laba askari oo ka tirsan milatariga soomaaliya iyaduna ay ku dhaawacmeen afar kale oo kuwaasi saarnaa gaariga ah sidoo kale wararka ayaa intaasi ku darayay in ay xaqiijiyaan khasaare kale oo soo gaara dad rayid ah oo ka socdaalaya wadada ugu wadada uu qaraxaasi ka dhacay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale gaara meesha waxa meesha ay wax ka dhaceen kuwaas oo muddo kooban xiray dhaqdhaqaaqa siinka dheer balse ma jirto weli wax faahfaahin dheeraad ah oo qaraxaasi kasoo baxay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ayaa sidoo kale gaara meesha ay wax ka dhaceen kuwaas oo muddo kooban xiray dhaqdhaqaaqa siinka dheer balse ma jirto wax faahfaahin dheeraad ah oo qaraxaasi ay ka bixiyeen saraakiisha ciidanka ammaanka dhinaca kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada hodan ee gobolka banaadir ayaa galabta lagu dilay xaafada siingaale ee magaalada muqdisho waxaana dilkan geystay sida ay warar kala duwan lagu soo gaaray waxaa goobta dilkaasi ka dhacay saacado kadib gaaray ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ilaa iyo hadda ma jirto cid loo soo qabtay dilka mas-uul ka tirsan degmada hodan ee gobolka banaadir wadada dheer ee isku xirta magaalooyinka muqdisho iyo afgooye ayaa waxaa inta badan weeraro qaraxyo ah ka fuliya dagaalamayaasha kooxda al-shabaab iyada oo beegsado ciidamada dowladda kuwa amison iyo mas-uuliyiin kala duwan ee isticmaala wadadaasi dhinaca kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada hodan ee gobolka banaadir ayaa galabta lagu dilay xaafada siigaale ee magaalada muqdisho waxaana dilkan geystay sida sida warar kala duwan lagu soo gaaray waxaa goobta uu dilkaasi ku dhacay saacado kadib gaaray ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ilaa iyo hadda ma jirto cid loo soo qabqabtay dilka mas-uul ka tirsan degmada hodan ee gobolka banaadir wadada dheer ee isku xirta magaalooyinka muqdisho iyo afgooye ayaa waxaa inta badan weeraro qaracyo ah ka fuliya dagaalamayaasha kooxda al-shabaab iyada oo beegsada ciidamada dowladda iyo kuwa amison iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee isticmaala jidkaasi waxgaradka gobolka gedo ee maamulka jubbaland ayaa maanta degmada badaxaaw ee gobolka gedo jubbaland ka bilaabay dadaalo nabadeed oo lagu hortegayo in mar kale dagaal ciidamada dowladda federaalka kuwa jubbaland uu ku dhex maro gudaha degmadaasi sida warkan uu ku faahfaahinayo maxamed xasan biib kale xili maalmihii u dambeeyey oo aad u kacsanayd xiisadda u dhaxaysa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa daraawiishta jubbaland ee ku wada sugan gobolka gedo ayaa maanta waxaa degan xaalka guud ee gobolkaasi iyo kan degmada beled xaawo oo lasoo wariyey dagaal kooban inuu ku dhex maray ciidan uu hogaaminayey wasiir janan iyo ciidanka ay dhowaan u daadguraysay dowladda federaalk soomaaliya odayaasha dhaqanka degmada ayaa wada wadahadallo looga hortegayo dagaal mar kale ka qarxa baled xaawo iyagoo isku soo dhoweynaya dhinacyada isku haya gacan ku haynteeda sida uu u sheegay mid ka mid ah saraakiisha ee dowladda ee ku sugan gobolkaasi sarkaalkan ayaa sheegay inay sugayaan in odayaashu ay ku soo daraan ciidanka daraawiishta jubbaland ee jooga degmada beled xaawo iyo kuwa u jooga gobolka gedo oo ku sheegay wax yar oo farakotiris ah waa maanta waa fiicanta maanta waa dukan tahay wax dhiba kama jiraan aad bay fiican tahay maanta wadahadalka hadda lagu dhex jira qolaadi dadkii waa ku dhex jira odayaasha ayagana waa diideen inay soo wareejiyaan laakiin wax hadda maanta dhacay oo rabsho oo socda ma jirto waa caadi wey labadooda imaanaya waxaadooda ku imaanaya qofka dagaal faa'iido ma keeno waa tahay wiilkaa ku dhimanaya kuwa askarta loo yeeray ugaxanaasiyana meesha ku jira waa inay nabad helaan oo loo yeero waayo odayaasha dhaqankaa ku jira meesha odayaasha dhaqankaa laga usugo iyadaa ku dhex jiro inuu asaga soo dhiibo dowladda isu soo dhiibaa laga rabaa asagaa jinkiidana ciidanka ka soo baxaan ay iskeenaan baa laga rabaa kale ayaga wax waa aruurinayaan dadaalanayaan laakiin ciidan badan ma haystaan waa ciidanka meeshay la joogaan waa konton nin baa ku soo hartay boqolkaasaa lagu haya kana qaar baa ka tegay markay xabadaha dhaceen xalana qaara ka soo baxay magarat marka suulaadka fog ku jiraan oo gudkiga weli ku jiraan u dhawaa meesha meel dheer oo tegeen male magarat sarkaalkan ku sugan gobolka gado oo maalmihii u dambeysay xiisadu ka taagnayd ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ciidamadeedu ay qasab tahay inay xidhaan dhammaanba xuduudaha ay la wadaagaan wadamada kale islamarkaana laga doonayo inay kontaroosho wuxuu sheegay in wasiir janana ay u soo jeedeen odayaasha inay ku soo wareejiyaan dowladda dhexe haddii kalena ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ay gacanta ku soo dhigayaan isagoo hadalkiisa sii raaciyey inay baadigoobayaan wasiirkaasi baxsadka booliska caalamiga ah ee interpol horta dowladda waa dowladii wadanka qaranka weye waa gartay meel walba inay geyso ciidan waa sax xuduudadana ay xirata ma garata dowladana waa meel loo diido meel looga baxayo male ninka ciidanka oo diidan dowladda oo damiga iskala saara qaadanayo marka haddii dowlada jirin qofka dee amniga wadanka ma sugnaanayo dabada way ku dhamaanaysa saan filayn wax ku dhintaan lama rabo ciidamadan meesha way tegayaan wax dhiba ka imaanayo ma jirto daliirta meesha kasina waa loo yeeraya janana de waa dadka inuu raadinayo isaga dambiilo kale lagu eedeynayo isaga naftiisa inuu iska soo diido dowladda waxa ugu khayr badan male xitaa waxay jiray shalay ninkaan ay gobolka madheera labada degmo beled xaawo iyo madheera waa dad wada dhashay dad ganacsi ka dhexeeya weeye xabiil badan ka dhexeeya dagaal ma rabno naga dhexdhexday markiinaan ma garat haddee aduguna dagaalkaas ku dhimaanin oo dagaal asaga soo qaadin waa la qaban sababtay tahay hanta roob baa loo diro raadinaysa dadaalada odayaasha dhaqanka gobolkaasi ayaa ku soo aadayay xilli dowladda soomaaliya ay gobolkaasi ku daadguraysay ciidamadii u badnaa halka deegaanadaasi iyo deegaanada kenya ay ka agdhow ay ku sugan yihiin madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka jubbaland iyo wasiirka amniga maamulkaasi oo ka baxsaday dowladda welina ay kala aragti duwan yihiin madaxda villa soomaaliya
dowladda federaalka soomaaliya ayaa qabanqaabada ugu dambey ugu jirta sidii ay doorasho xor iyo xalaal ugu qaban lahayd degmada bu-aale oo in ka badan toban sano dagaalamayaasha al-shabaab gacanta ay ku hayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegeen doorasho xor iyo xalaal lagu qaban doono magaalada bu-aale xarunta gobolka jubbada dhexe oo in ka badan toban sano dagaalamayaasha al-shabaab gacanta ay ku hayeen islamarkaasna ka aasaminayeen ali caquub oo ka masar gasha ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee ku sugan gobolka guud ee maamulka jubbaland oo la hadla radio cadaado ayaa sheegay in qorshaha dowladda uu yahay sida loo xoreyn lahaa gobolada jubbooyinka si halkaas lagu qabto doorasho xor iyo xalaala waxa uu sheegay doorasho dhowaan ka dhexday magaalada kismaayo caasimada kumaalgaarka ee maamulka jubbaland ee kusoo baxay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed sila madoobe ay ahayd doorasho sicdarro ah islamarkaasna qorshaha dowladda ee haatan uu yahay si doorasho xor iyo xalaal lagu qaban lahaa magaalada bu-aale xarunta gobolka jubbada dhexe ee maamulka jubbaland wargurbeedkoo dhan baa meelka siciidanka dowladda federaalka ay doonaysa arrintaasna ragga shacabka iyo wax garanaya iyo dadka dadka ka naxaya dhammaan waxgaradka iyo siyaasiyiinta iyo ganacsiga ururada bulshada rayidka oo kala duwan dhammaan waa lasoo dhaway dowladda sababta waa dowladda annaga dowladdanadu waa hawl bay horay asalka nooga dhigtay hadda hadday noo dhigtay ma ilaahay maadiis waana lala shaqaynaya adeegana dadka waa laga qabanaya iyo wixii musuqmaasuqa iyo dhibaataya ma garan waxba ma qabato jubbaland dekada kismaayo ku eg tahay meel kale xunkeeda maaha in jubbaland lagu sheegayo madoodana looga baxa madoodana laga galaa marka gobolka jubbada hoose doorasho lagu qaban maayo waxaa lagu qabanaya gobolka jubbada dhexe ee bu-aala degmada bu-aala ma garan taas waa xor iyo xalaal waana makti weeye sababtoo ah gobolka jubbada dhexe ee degmada bu-aala waa qaska jubbaland waxa weeyaan loogu talagalay magaalo madaxda inay noqoto waxa weeyaan waxa weeyaan axmed madobe iyo kooxdiisana way ku guuldareysteen inay qabata inay qabtaan inay dhammaan jubbaland ay shabaab kala dareeraan waa way ku guuldareysteen si dowladda federaalka insha allahu tacaala adigaa qabanaysa dadka shacabka deegaankana meesha ay doorasho ku garyaan insha allah maalmaa waa la qabanaya ciidamadan lasoo daawine dowladda federaalka soomaaliya ayaa ciidamo aad fara badan waxay geysay gobolka god ee koonfurta soomaaliya waxaana qorshaha dowladda uu yahay sidii loo qaban lahaa degmooyinka bu-aale jilib oo al-shabaab gacanta ay ku hayaan in ka badan toban sano sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya ayaa doonaysa in meesha ay ka saarto maamulka axmed maxamed silaan madoobe oo isagoo ku dhigasyahay magaalada kismaayo caasimada kumaalgaarka ee maamulka jubbaland islamarkaasna dowladda federaalka soomaaliya ay hor u sheegtay inaysan aqoonsanin doorashadaasi wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu eedeeyay qayb ay ka yihiin amnidarada ka jirta magaalada caasimada ah ee muqdisho xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa la sheegay in mas-uul ay ka yihiin amnidarada ka jirta magaalada caasimada ah ee muqdisho aqooyahan xasan sheekh oo ka mudo xubnaha sida uu dhowla socdaa siyaasadda dowladda federaalk soomaaliya walaal radio cadaado ayaa sheegay in jiraan xildhibaano wasiiro ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo qeybka darada ka jirta magaalada caasimada ah ee muqdisho waxa uu sheegay inuu haya magacyada xildhibaanada iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya islamarkaasna qaar ka mid ah wakhti walba ay dhaleecaan u jeediyaan dowladda haatan jirta si loo fashiliya horumarka dowladda federaalka soomaaliya hadda ay ku tallaabsanayso ugu dambeynta oqyaan xasan sheekh waxa uu baaqay xildhibaanada wasiiro ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya islamarkaasna ka qayb qaadanaya dubinta dowladda iyo amdarada ka jirta magaalada caasimada ah muqdisho inay kasoo laabtaan islamarkaasna ay hoggaansamaan awaamirta dowladda federaalka soomaaliya joojiyaan dhibaatada ay ka geysanayaan magaalada caasimada ah ee muqdisho waxaa sidoo kale uu sheegay in arrintan haddii ay sii wadaan laga qaban doono islamarkaasna dadka soomaaliyeed ee dhibaatadan u dulqaadan karin ay indhaha ku egi doonaan xildhibaanada wasiiro ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ee dhibaatada magaalada caasimada ah ee muqdisho ka jirta isha ku firsanaya hore u doorateen hadda yani ay ila tahay inaanu fiicnayn ee ha laga shiro oo ha laga doodo ma dhigo ee wuxuu ka soo qaaday sida isaga oo madaxweyne milatariya kala ah oo camal oo kuwa askarta hadda goor camal xiklaaba camal uu retain wada sida uu rabo uu yeelo oo in soomaali kursiisa madaxweyne cabdilaisu kasoo shaqeeyey madaxweyne shaksiyad kasoo shaqeeyey madaxweyne cadisha kasoo shaqeeyey ciidan nagala shaqeyso afrika nagala shaqeyso un nagala shaqeeyo naasta iftiin kala tiriyey qofka kaatidaas ku dhaqaaqeen ku dhaqaaqeen maamul goboleedyadii iyo kuwa hooste mataqaanaa duwaan la sameeyey sida hirshabeelle iyo galmudug iyo koonfur galbeed oo cusbaay oo aan dekado lahayn oo aan ciidan lahayn oo dad fiican oo difaacda aan lahayn markiiba waa bandaray madaxweynayaashuu bedelay kuwa ay rabay asiga uu keenay oo sacad loogu loogu sameeyey oo qofka jiska u yahay inay ay hadda ayna waxna ayna kaba kanacsada waxu tiri laakiin oo dadkii maha joogo dadku rabo meesha ka saaray haddii maamuladii kaleeto oo markaas horey u jiray oo daangaarka ahay oo ama ciidan lahaa ama dekado hoostay ama baarlamaano oo oog la hoostaa iska baxaydu xaqaydu u leeyihiin
maamulka degmada luuq ee gobolka guud ee maamulka jubbaland ayaa ka warbaxshay xaaladda caafimaad in ka badan boqol iyo labaatan ruux oo hilib samaysan ku cuna duleedka degmada luuq ee gobolka guud ee maamulka jubbaland sida warkan ay ku faahfaahinayso ayaa noo xushay iyadoo dhowaan laga deyrinaya xaaladda dhab tahay dadka shacabka ay dhowaan ku sumoobay mid ka mid ah hilibka geela ay cuneen ayaa waxaa haatan lasoo warinaya in xaaladooda caafimaad ay soo hagaagayso kadib dad tiradoodii kor u dhaafaya ilaa iyo boqol iyo labaatan qofa la dhigay isbitaalka weyn ee degmada luuq ee gobolka gado dadkani ayaa markoodii hore ku sumoobay hilib ay cuneen waxaana jiray dhimasho ka dhashay kuwaasi oo gaaraya ilaa iyo saddex ruuxa halka ku dhawaad boqol iyo labaatan qofna la jiifiyey isbitaalka weyn ee degmada luuq ee gobolkaasi gado maamulka isbitaalka weyn ee degmada luuq ibraahim maxamed nuur oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in haatan xaalada bukaanadaasi ay soo wanaagsanaanayso waxa uuna sheegay in bukaanadaasi ay la tacaaleen shaqaalaha caafimaadka kuwaasi uu sheegay inay siiyeen daawooyin iyo weliba gargaar caafimaada
guriga baa tagay soddon iyo shan kilomitr meelajirta wuxda ahayd shaqaalaha caafimaadka gurmaday nuuxbaa loo gurmaday dhinac doonana loo yimid daaweyn baa meesha lagu soo alxamdulillah waa soonaada siday noo sheegeen dhakhaatiirta goobtiga neefgeeda waxaa lagu yimid marka loo cajisanaa kadib horgaladaa lagu dhistay marka neefka horgalida ay ku cusub yihiin baa baa dhintay kuwa maskeeno marka la kasheen diinka waa la cunayay oo dadka deriska weliba kawaan ahaan baa loo gadaya waa madiyey marka meesha saysan ku dikmid baa laleey xaariyad baa lagu dhistay marka hore waa la yirgalida leednay dhanka kale ibraahim maxamed nuur oo ah madaxa isbitaalka weyn ee degmada luuq oo sii hadlaya ayaa wuxuu baaq u diray wasaaradda xanaanada iyo xoolaha inay soo gaaraan deegaanada iyo degmooyinka gobolka gado si ay u baaraan islamarkaana u daaweeyaan xoolaha ay ku sumoobayaan dadka shacabka ahi فجروا فجروا هذا الغفير برضه جاستي وسيدا ويسوع سميت اسمه بحيث نسيانا تركي كسر ريال هنوتا هاي وقت هذا قريبا ذي جوع سمع هذا ليه يشوف هذا كان حق لو باقو قرتيني سوا لما عاصمات الدين كبسة دون هلا وجدين إن كان يدمان يا دون وجدين هاي أول الحجام يلا وهاي مركا مركا ربما من هاي هل مركا سنة عارف هاي كوني ربما من كل شيء وهاي مركا الله هو خمسين مركا هي عاصمة وزارة عاصمة ولد federaalka iyo maxaanku yidhahda fawdi aan ka codsanayno in qarxuur baaritaan ku samaysa xanuunadaas in lasoo diro inta gurmada xoolahadan si loo badbaado insha allah sanada arabka ahayd danin waxa yidhaha ka dhashay sawtagaa mid oo xoolaha cuno oo sunsudka suntaanka xoolahay ku dhacdo xoolihii way jisadeen marka dadkii baadiyan dhaqanka inu ahaaway naadka markuu jidigo haddii hadna wixii ay aqoon inaygan cirbadbay ku dhiftaan xoolaha sababta loo daaweyna xanuun bay soo bixiyeen xanuunkii wax lagu daaweynayo hadalkay madaxa isbitaalka weyn ee degmada luuqa ibraahim maxamed nuur ayaa imaanaya iyadoo dhowaan dad gaaraya boqolaal qofood ay ku sumoobeen hilib ay cuneen kuwaasi oo la geeyey isbitaalka weyn ee degmada luuq iyadoona haatan la soo warinaya in xaaladda caafimaad dadkaasi aada u soo hagaagayso warka habeenintaas way ku dhayaataan kula dambe habeenka